hey bismillaah taariikhdu markay ahayd koob iyo soddonkii bishii labiyo tobnaad laba kun sagaal iyo toban waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow maxamed xaaji axmed ilka case toddobiyo labaatan jir ah ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose labo saalim siciid maxamed salmaan toddobiyo labaatan jir ah ina leylo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose saddex axmed maxamed haashim carab lixiyo labaatan jir ah ina caddey axmed caddey axmed islow ku dhashay shabeellada hoose kuwaasoo xafiiska xeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah eedahaasi oo kale ah kow taariikhdu markay ahayd tobankii bishii siddeedaad laba kun lix iyo toban marxuum cumar maxamed abiikir labo marxuum sarreeye guuto bool ismaaciil axmed ismaaciil makayaalow taariikhdu markay siddeed iyo labaatankii bishii tobnaad laba kun lix iyo toban saddex taariikh toddobiyo labaatankii bishii afraad laba kun toddobiyo toban marxuum eki sarreeye guuto maxamuud xaaji cali afar taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii bishii sagaalaad laba kun toddobiyo toban marxuum eki sarreeye guuto xoogga cabdulaahi maxamed sheekh xasan quruurux iyo askari ilaalo u ahaa lagu magacaabo lagu magacaabayey marxuum ekis dable xoogga maxamed bile gacmey oo ka wada tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shan taariikhdu markay lix iyo tobankii bishii koowaad laba kun siddeed iyo toban marxuum cabdulqaadir daahir diiriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta soomaaliyeed lix taariikhdu markay labaatankii bishii labaad laba kun sagaal iyo toban marxuum maxamed cabdiraxmaan maxamuud oo ahaa ku-xigeenka xerlaaliyaha guud ee qaranka waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah saddexda xukunsane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markayd koob iyo soddonkii bishii labiyo tobnaad laba kun sagaal iyo toban maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedaysanayaasha sagaal iyo tobankii bishii toddobaad laba kun iyo labaatan maanta oo ay taariikhdu tahay sagaal iyo labaatankii bishii kow iyo tobnaad laba kun iyo labaatanka waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa وبالله التوفيق